runtii iyada lafteedu waxay muujinaysaa dhiirigelin in doctor badio dad kaloo la mida iyaguna intaasay halkan fadhiyaan waxaan leenaha kulligiin ilaahay ha idin barakeeye shaqada qaranka soomaaliyeed haysaan intaas ka sokow howsha a isugu timaadeen waxaan rabaa inaan isla fahmno waxay tahay howsha a isugu timaadeen waxay tahay howl ka turjumaysa boqolka sano labada boqol saddexda boqol oo sano oo soo socota waa buddhigii qarannimada soomaaliyeed waa mustaqbalka ummadda soomaaliyeed ku dhowaad soddon sano ayuu qarankeenu kacaa ku faayay mar walbana waxaan dooranaynay inaan wax ku xallinno xal ku-meelgaar ah maadaama xalka ku-meelgaarka aan ku khasbanayn xaaladda aan ku jirna awgeed mararka qaarkoodna ay ahayd in la raadiya xal si xaalad looga gudbo hadda waxaan soo gaarnay inaan intaan iska hor nimaadno rag iyo dumar dhallinyaro waayeel taajir iyo faqiir kulligeen inaan intaan isu nimaadno aan ka wada hadalno sidii aan boqolaalka sanoo soo socota ummadda soomaaliyeed ugu samaan lahayn mustaqbal ka duwan kan hadda annagoo aan haysano waxaan rabaa marka inaad horta qiyaastaan inaadan isugu imaanaynina saddex maalmood oo wada xaajooda laakiin qof walboo halkan fadhiya inuu ka fikiro meeshan uu fadhiyo macnaha ay xambaarsan tahay meesha inaad fadhido waxay ka turjumaysaa kow inaad fursad u leedahay dastuurka ummadda soomaaliyeed ay ku dhaqmayso shanta boqoloo soo socota sano inaad qayb ka tahay meesha inaad fadhido waxay macno ka sheegaysaa inaad ka arrinsanaysaan dadka soomaaliyeed sida awoodda iyaga gacantooda loogu soo celin lahaa sida labada kun iyo labaatanka haddii ilaa yidhaahdo waddanku u gaari lahaa doorasho qof iyo cod ah meeshan iyada ah waxaad uga hadlaysaan in la dhammaystiro federaaleynta iyo geedi socodkii federaaleynta meeshan aan fadhidaan macnaheedu waxay tahay haddaan si kooban u idhaahdo waa meeshii looga arrinsanayo mustaqbalka ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa marka maalmaha halkan aada isugu imaanaysaan inaana idinka xumaan saacado inaana idinka khasaarin maskax shiil ayaa halkan la isugu yimid su-aalaha waaweyn oo na hor taagan oo ah doorasho noocay ahaan yeelanaynaa dowlad noocay ahaan yeelanaynaa awood qaybsi noocay ahaan yeelanaynaa khayraad qaybsi noocay ahaan yeelanaynaa hoggaan noocee ah ayaan u rabnaa mustaqbalka ummadda soomaaliyeed su-aalahaas haddii aan laga jawaabin taariikhdeennu waxay weligeed joogaysaa tii aan soo dhaafnay su-aalahaas haddii laga jawaabo waxaan rabaa waxaa idiin muuqanaysa soomaaliya ka duwan midda hadda aan joogno waan isku raacsannahay cadaalad noocee ah ayaan leenahay waddanka sidee baan u wada leenahay rag iyo dumar awood sidee loo qaybsadaa waxaan rabaa marka inaad u fikirtaan meeshani inay tahay fursad weyn oo aan la isdhihin waa shiri la isugu yimid laba ama saddex maalmood arrinka labaad oo aan rabo inaan ka hadla waxay tahay waxaa muhiim ah inaad ogaataan annagu haddii aan nahay xukuumadda ama dowladdu madaxweynuhu farmaajo hogaamiyo waxaa naga go-an inaan ka shaqayno waddankan in laga gudbo wixii la ahaan jiray waxaa naga go-an waddanka inaan loo fiirin sida uu ahaan jiray ama sida uu yahay laakiin indhaha lagu fiirinayo dalkan ay noqoto sida uu ahaan karo mustaqbalka waddankan sida uu ahaan karo ciddii u sawiri lahaydna waa dadka halkan fadhiya sida waddankani uu ahaan karo waxay ku xidhan tahay marka nidaamyo noocee ah ayaan yeelanaynaa waddankan inuu doorasho gaaro in qabyaaladda iyo qabiilka asxaab siyaasadeed lagu bedelo in qofku uu xisbi matalo ama siyaasad ama aaraa dadka iyo ummadda soomaaliyeed iyo dalka lagu hagaajinayo inuu matalo in qofka soomaaliyeed uu ku khasban yahay oo madax noqonaya inay shacabku la xisaabtamaan mustaqbalka in dhaqankii hore oo ahaa inaan la garanayn cidda dalkan iska leh in lagu bedelo in dal la og yahay in la wada leeyahay qof walbana ay mas-uul ka tahay waxaa halkan marka ka soo baxa oo talooyinka aad ku soo goysaan way noo imaanayaan aniga madaxweynaha shirka siyaasadda loo wada dhan yahay oo maalmaha isniinta aan ku uga tashanna arrimahaana oo aan ku falaqayn doonna waxaa markaa codsanayaa in qof walboo soomaaliyada halkan fadhiya haddaad ka timid gobol ama haddaad magaalada muqdisho joogto haddaad dowlad goboleed matashid ama haddaad xafiiska madaxweynaha matashid ama ra-iisul wasaaraha matashid ama wasaarad matashid marka ugu dambaysa halkan soomaalinimaad ku fadhidaa xalka keliya waara waari doono oo dalkan meel geed doonana waa soomaalinimo waxaan rabaa marka laba arrin mid inaad kala doorataan inaan nidhaahdo su-aalaha dhibka badan oo xanuunka ah oo aan hadda la qaadan karin annaguna shan sanaan dib u dhigaynaa iyo inaad tidhaahdaan waktigii waxaa la soo gaaray su-aalaha adag laga jawaabi lahaa si mustaqbal wanaagsan loogu sameeyo ummadda soomaaliyeed waxyaabaha marka la qaban doono waa waxyaabo aada u dhib badan haddii aad marka dowlad goboleed matasho ama wasaarad matasho oo halkan talooyin aad ka soo saartaan berrina booskaadu uu noqdo inaad meel gooliya wax u ilaalinaysid waa ina ogaataa inay dhib noqon doonto in la fuliyo soo marka ugu dambaysa maadaama aan soomaalinimo ku shaqaynayno mustaqbalka ummadda soomaaliyeedna uu ku xidhan yahay hawsha maanta halkan aada isugu timaadeen waxaan idin leeyahay idinkoo fiirinaya mustaqbalka ummadda soomaaliyeed waxa keliya aan laysku haysanna yihiin soomaalinimadeena idinkoo sidaas u fikiraya waxaan rajaynayaa shirkani inuu noqdo kii aasaas u jeexay soomaaliyada cusub ee mustaqbalka waa mahadsantihi